caruurta sidaad ka warqabtaan waxaa lagu xukumay lix bilood oo ka dhashay eed la xidhiidha mukhaadaraad inay isticmaalayeen ama ay xabag cabsanaayeen xilligii ay darajada koowaad la hor joogay oo garsooruhuna ku nuux nuuxsadu sheegay caruurta inuu ku helay isticmaal mukhaadaraad ama maandooriye isla markaana uu ku waayey arbushaado xafiis markaa maxkamadda daxfaanku waxay saxday oy caddaysay inaanay caruurtu xabag cabsanayn isla markaana xilligan ay wasaaradda shaqada u cabanayeen aanay ahayn caruur daraagis wata isla markaana daraagis cabay garabka dhallinyarada xisbiga wadani oo iyagu u qabtay qareenka u doodayay caruurtan ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin xukunka ay maanta soo saartay maxkamadda racfaanka ah ee gobolka maroodijeeh dhallinyarada markaanu aragnay xadhiggii xadhiggii xaqdarrada ahaa ee ay kula kaceen wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshadu dhallinyaradaas annagoo ka duulaynaa xadhiggaa sharci darrada ah ee sifada qaldan lagu soo xidhay ee bilaawaaranka lagu soo xidhay maxkamadda aanu waxaanu samaynay markii xukunka uu dhacay waxaanu u qaadnay rafcaan rafcaankaasoo aanu ugu tagnay xabsigii mandheera oo rafcaan aanu uga soo qornay waayo xadhigga qofku waxa uu xaqu leeyahy marka xukun ku dhaco inuu rafcaan ka qaadan karo saa daraaddeed xukunkaasi waxa uu ahaa xukun aan dee sifo qaldan loo soo maray iyo xadhigga sharci darra doorkaygu waxau ahaa inaanu qareen u qabanay dhallinyarada darbijiifka ah inaanu rafcaan usoo qaadnay oonu dee rafcaankoodii qareenkaa aanu u qabanay broseskiisii kala shaqaynay waxaanu maantana ilaahay nagu guuleeyey annagoo uga mahad celinayna maxkamadda maxkamadda rafcaanka iyo guddoomiyaha cali suudi ee sharafta mudan waajibaadkiisii iyo waajibaadkii ay dhallinyarada iyo ay ku lahaayeen dadkaa darbijiiftaa iyo xuquuqdoodii maanta go-aan geesinimole ka qaatay xorriyadoodiina si sharaf leh oo wanaagsan ugu celiyey marka aad iyo aad baan uga mahad celinaa doorkayguna wuxuu ahaa inaanu dhallinyarada qareen u qabanay aanu rafcaankoodii iyo broseskoodiina ka shaqaynay ciidamada booliska somalilan ayaa xabsiga u taxaabay caruurtan siddeed iyo labaatankii bishii januari ee sanadkan xilli ay cabasho la hortageen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada somalilan